habeen wanaagsan qodobada wararka caawa aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid a golaha aqalka sare oo akhrinta koowaad marsiiyey hindisa sharciyeedka qaxootiga iyo magangelya doonka khilaafkii ugu xumaa oo ka dhex qarxay madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa axmed karaash maxkamadda ciidamaduna waxa ay maanta u fadhiisatay garmaqalka xubno ka tirsan dagaalamayaasha daacish qodobadaas iyo kuwo kale ayaad wararkeenna caawa ku dhagaysan doontaan soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris kulan wadatashi ah oo ku saabsan sidii ururada bulshada rayidka iyo xubno ka tirsan baarlamaanku ay dood uga yeelan lahaayeen xuquuqda haweenka iyo caruurta ayaa ka dhacay maanta muqdisho waryaheena cabdifitaax ilkacsi ayaa ka waramaya
way isugu yimaadeen haweenka ku jira baarlamaanka federaalk soomaaliya ururada bulshada rayidka kaasoo lagu qareymayo ansaxinta dowladda sharciga lagu difaacayo xuquuqda haweenka caruurta iyo weliba dadka naafada ah kulanka ayaa soo qabanqaabiyey wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoona looga doodayey sida ay xuquuqdooda u heli lahaayeen haweenka caruurtii weliba dadka naafada ah sidoo kale xildhibaanada haweenka ah ayaa lala wadaagay in ay ka shaqeeyaan sidii aqrinta koowaad labaad iyo weliba ansixinba isugu dari lahaayeen sharcigaas oo dhowaan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya la horgeyn doono cabdixkiin jimcaale aadan oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo weliba horumarinta xuquuqda aadanaha ahna kusimaha wasiirka ayaa si rasmi ah u daafuray isagoona sheegay in loo baahan yahay in laga doodo arrintan inay tahay mid muhiima waxaan leeyahay tababarkan in laga faa'iidi doono ma oo socon doono labada maalin inuu noqon doono tababar aada u ballaaran oo ah mid dee faa'iidadiisa wado kuma sii dheeraanayo facilitatorkeena bashiir ayaa si dhibli ah u geli doono waxa maanta la qabanayo iyo shaqada noo taala iyo waxa ay tahay isagaa tafaasiil dheeraad inoo bixin doono sida uqareymada iyo shuruucda taalo leedahay dadka haweenka iyo caruurta shuruucdaas iyo uqareymadooda marka waxaan leeyahay waad maasantihiin kasoo qaybgalkiina aadu inoo farxad gelinaya waxaan idin leeyahay waad maasantihiin la joogitaankiina waa ku faraxsannahay shuruucda iyo shaqada noo taalan inaan guda gashaana rabaa insha allah shirkeenna waa inoo furan yahay qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa dhankooda hadalka qaatay iyagoona aada u soo dhoweeyey sharcigani baarlamaanka federaalk soomaaliya ayay ka dalbadeen in ay si degdeg ah ay markaasi ku meelmariyaan waxay hortaagan haddaan la helin sharcigaas dhibaatooyin fara badan oo qofka xaqiisa uusan heli karin oo loogu adeegi lahaa dadkan baahiyaha gaarka qaba haweenka iyo caruurta u nugul bulshada runtii sharcigan haddii la helo waa sharciga meel marin lahay ama qofka barbartreterka ama dhibanaha dhibka u geysto sharciga maxkamad lagu soo taagi lahaa sababtoo annaga barnaamijkan waqti dheer ayaan kasoo shaqeynayna caqabada ugu weyn oo hortaagan waxay tahay in qofka haddii la helo qofka dhibka u geystay hadduusan cadaalad helin ee bulshada qeybaheeda kalena ku dayan doonto oo ay leedahay dhibkan igu dhacay maxaan maxkamadu aadaa maxaan wasaaradu aadaa maxaan bulshareedu aadaa waa arrin aad tilaab xoog u leh waan soo dhoweynaynaa waxaan rajaynayaa in laga miro dhalin doono ayaan rajaynaynaa laakiin wax kasta waxay ku xiran yihiin dadaalka dadaalka waxaa fiican inta badanna waa sheega aniga waxaada adugu u dadaalin qofku siinaa ma jiro waxaadna adigu raadsan wax maxaa adinkaa laydinka rabaa inaad hormuudka aataan inaad meel alla meesha qusaysaaraataan xildhibaanada waxaa rabaa habeen iyo maalin inayna seexan subax kasta inaad kaxisaan oo habeen kaxisaan laydinka rabaa ilaa shuruucda ku saabsan idin qusaysa ay sharciyeen marka waxaan annaga bulshada reedka waa idin garab taagannahay ma raba inaan warka sii badiyo mas-uuliyiin badanaa iiga dambayso waa soo dhowaynaynaa waxaan leenahay soo dhowaada garabkiinaan taagannahay adinkana garabkeennaa taagantiin waxaana u diyaarnahay sidii annaga oo wada jirna aan u samayn lahayn uqareemid aan ugu qareemayno bulshadeenna shuruucda cadar cali maxamed oo ka mid ah baarlamaanka federaalk soomaaliya islamarkaana ku hadlaysay afka xildhibaanada kasoo qaybgelay kulanka ayaa sheegtay in ay ka shaqayn doonaan meelmarinta sharcigani maadaama markii hore ay sheegtay in ay ka yimaadeen ururada bulshada rayidka iyo weliba ururada haweenka insha allah haddii ilaaha idmo shuruucdiina lama siyaasadayn doono baarlamaanka waa ka gudbi doonaa waa waxa aan u doorta guddiga haweenka iyo xaquuqinta hadda ka hor aniga wasaaradda haweenkan jooga agaasimihii wasaaradda haweenka ahay waa ogtihiin dhowr agaasimaa kasoo noqday Een, maxay ahayd, arrinkaas waana danqiyey xataa aqrinta koobaad inuu maro waa la diiday maanta lama siyaasadeyn doono hadduu alla idmo waa la aqri doonaa wuu mari doonaa sharci kasta oo wasaaradda ay keento waa u taagannahay sababtoo ah haweenka baarlamaanka soo galay kulligood waa kuwa wax fahmaya hadday dibadda ka yimideenna waa kuwii dibadda ka soo maamulaya kuwa dalka joogo oo ayaga la-aantooda aan waxba la qaba lahayn haddii dalka ay joogeenna waa kuwa dalka u danqaday waaye marka saas waa inaa ogaatiin insha allah haweenka baarlamaanka soo galay iyo dhallinyarada baarlamaanka soo gashay dhallinyaro aad aqoon u leh oo aragti dheer leh ayaa baarlamaanka soo galay waxayna diyaar u yihiin waa dareemi kartiin koo iyo toban sharci ayaan gudbinay muddada yareed oo aan joognay marka inta noo dhimanna insha allah waxaan ka shaqayn doonaa cabdifataax muumin warbaahinta dalsan muqdisho
waryaheena ilka case aada buu u mahadsan yahay deegaanada puntland waxaa isa soo taraya musharaxiinta madaxweynaha ee markaasi gaaraya halkaas iyadoo hanaankii doorasho iyo siyaasadeed ee puntlandna weli uu khilaaf ka taagan yahay musharax aadan sheekdoon oo ayaa maanta waxaa lagu soo dhaweeyey magaalada boosaaso sida uu waryaheenu kusoo waramayo
soo dhowaynta diiran ee milgada leh ee aad ugu qaabisheen waxaana keenaya macaariifta isjecel iyo mahuraanka walaalahay hadday muddo kala maqnaadaan way isu soo hiloobaan waa isu soo hilownay waa isu mohannay waxaana jeclay insha allah haddii la idhaahdo inaynu intaas isaga sii dhowaanno aad baan idinka mahad celinayaa soo dhowaynta haddaan soo dhowaynta intaa kaga baxo waxaan ku daraayaa een, aadan waa wiil bari aadan waa wiil bari waayo korrimadiisii iyo shaqadiisii iyo intuba waxay ahaayeen bari bay ahaayeen waxaana jeclay insha allah haddii la idhaahdo haddii ay bari ahaayeen haddee bari waxba lagama garan karo mana dhici doonto intaad wax ka- halka- ka ballan qaado hadhow inaan ka baxo waxay noqon doontaa mudnaanta ay leedahay gobolka bari guud ahaan iyo gobollado dhanba iyo boosaaso gaar ahaan inaynu insha allah siino waayo mabda'an waxa weeye acdi kula dii xaqin xaqa qof kasta xaqa leh xaqiisa sii waayo mabda'eenu alxamdulilah rabbil caalamiin boosaaso waxaynu ka shaqayn jirray annagoon xil dawladda u hayn oo cid ina magacaabin bayaan si muto dawacnimo uga shaqayn jirray haddaynu kursigaa ku guulaysanana si ka sii fiican oo ka wanaagsan oo ka mas-uuliyad weyn baan insha allah uga shaqayn doonaa haddii la yidhaahdo Een, gobolladuna insha allah gobolladana waxa weeye qof kastaba xaqiisa ayuu helayaa cid muxuu ahaa la dulminaayo ama la gabraayo midna ma jiri doonto waxaan intaa ku rabaa inaan ku sii daro haddaynu puntland nahay puntland waa hooyada federaalka maadaama hooyada federaalka tahay waa inaynu qaadannaa kaalinta aynu mudan nahay kaalin hor- eh, hormuudnimo kaalin hoggaamineed waa inaynu qaadannaa
golaha aqalka sare ayaa maanta waxa ay akhrintii labaad mariyeen hindiso sharciyeedka la xiriira qaxootiga iyo magangelyo doonka sida ay ku waramayso waryaheena safiya cusmaan sre ayaa maanta isugu yimid kalfadhigii afraad kulankiisi labaad kaasoo ajandihiisu ahaa akhrinta koowaad ee sharciga qaxootiga iyo magangelyadoonka iyo ka tashiga saameynta arrimaha fatahaadaha waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha ugu horeyn wasiirka arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta axmed macalin fiqi ayaa sanatarada aqalka sare u faahfaahiyey muhiimadda hindis sharciyeedka qaxootiga iyo magangelyadoonka sanadii laba kun iyo labaatankii inuu inta maro dadkaas maanta ay haystaan een, xuquuqdooda laakiin een, nasiib xumo dib buu u noqday oo een, shuruucdii dib loo celiyey ayuu ka mid noqday asagoo akhriskii saddexaad oo weliba codayntii la joogo maalinkaasoo la yidhi berri aan isku soo laabanna wixii ka dambeeyena golaha shacabku uu fariisan waayey intaasi kadib guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha aqalka sare sanatar deeqa xasan xuseen ayaa golaha la wadaagtay warbixin ku saabsan safar shaqo ay ku tageen magaalada baydhabo iyo kulmo ay la qaateen madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyagoo sanataraduna ay ka aragti dhiibteen xal u helista arrimaha fatahaadaha sanatarada ayaa ugu dambeyntii u codeeyay in mushaarkooda bishan laga jiro lacag dhan shan boqol oo doolar kadib soo jeedin ka timida xubno ka tirsan sanatarada aqalka sare sidaas ayayna ku ogolaadeen xubnihii kulankan joogay xuquuq fardiyo qofku inuu wax iska gooyo isagay ka goodaa mushaarkiisa qaraar laguma jari karo laakiin waa lagu qancin karaayo waa la gaarsiin karaa intay tala soo gooyaan inay xildhibaanada kula soo laabtaan oo markaa maaragtay wax loo gooyo baahida looga qayb qaadanayaan ayaan aniga soo jeedin lahaa aynaan sheekada iyo inay dadku dhibaatay
maxay yidhi wixii taakule ee aan dhiibi karnana qof walba inaynu maxay yidhi guddi u saarno oo aynu ka wada shaqayno deegaananimana inaynu wada tegi karno aynu isku darno kumaynaan jirin annaga maanta na lagu soo daray inkastoo warbixintan aan la wadaagnay guddiga joogtada een, waxaa warqadaha ay haysiin laba qaybood ay u qaybsan yihiin mid waa warbixintii guddiga midna waxaan waa xog urursan oon kasoo ururinay hay-adda maareynta masiibooyinka xogtaas waxay koobaysaa dhammaan deegaanada ay saameeyeen fatahaadaha nambarka dadka iyo waxaan ku gebagabeynayaa mar kale inaan guddi qabanno arrintaa u qaaraama ama mushaarkeenna ha loo jaro ama hay-adaha ha la aado ama dowladda ha la aado iyo xukuumadda waxaan qabaa guddi in loo qabto waana mahadsantihin
khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa ayaa cirka isku sii shareeray iyadoo dhinaca kalena golaha baarlamaanka ee puntland maanta kulan ay yeesheen uu buuqhareeyey puntland waxa ay wajahaysaa jahawareer siyaasadeed iyo kala aragti duwanaansho xagga doorashooyinka ah xaaladda ismariwaaga ah ee salka ku haysa hanaanka doorasho ayaa cirka isku sii shareertay markii kulankii baarlamaanka ee maanta uu buuq iyo fowdo kusoo dhammaaday xubnaha baarlamaanka ayaa wada dhaqdhaqaaq ay kalsoonida ugala noqonayaan madaxweynaha iyo maxkamadda dastuuriga kadib markii ay ku eedeeyeen hagardaamo xagga doorashooyinka barta facebook ee madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan crash waxa uu ku tilmaamay in madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu caadaystay kali talisnimo iyo awood marogsi qoraalka axmed karaash ayaa u qornaa sidan madaxweynuhu waxa uu caadaystay keligii talisnimo iyo inuu awoodda dowladda isku koobo kana dheeraado talooyinka dadka waxgalka ah sida uu qoraalkiisa ku sheegay axmed karaash waxa uu ugu baaqay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo duqeyda dhaqanku inay soo farageliyaan hanaanka siyaasadeed ee u muuqda mid cirka isku sii shareeraya ee dowlad goboleedka puntland madaxweyne siciid cabdulaahi deni toddobaadkii lasoo dhaafay waxa uu ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay mowqifkiisii qof iyo cod islamarkaana uu talada dib ugu celiyey duqeyda dhaqanka iyo baarlamaanka anoo dareensan duruufaha ku xeedhan anoo garanaya haweenkii ku umulay iyagoo codka bixinaya anoo garanaya waayeelkii lagu jiidaya wiiljeerka ee codaynayay anoo garanaya ciyaalkii yaryaraa ee dhabarka lagu jiday iyadoo doorashadu dhacayso anoo og dareenka dhallinyarada mustaqbalka raba waxaan aada uga xumahay go-aan aynan ku farxayn inaan qaato waxaan rajaynayaa anoo u turaya intaas anoo u turaya mustaqbalka puntland inaan halkan uga dhawaaqo in puntland siddeedda janwari doorasho dhacdo dadkay matalaya xubnaha baarlamaankana qabaa'ilkii horey ugu midoobay ee xubnaha lixdan lixda kale lahaa dadkooda ay soo doortaan go-aanka
guud ahaan wararkeennii ayaan intaas kusoo gabagabeyneynaa nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel